بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan soo qaadanay fii turuqi istikhraaj alxadiid waxaan ka soo qaadanay laba ariiq aariiqat اluulaa waxay ahayd istikhraaju alxadiid can ariiqi macrifati araawi min asaxaaba ariiqada labaadna waxay ahayd istikhraaju alxadiid can ariiqi macrifati awali kalimatin awali lafdin ow kalima min alxadiid labadaa ariiq waa soo marnay waxaana soo sheegnay labada ariiq inay yihiin ahamu turuq fi istikhraaj alaxaadiid inay yihiin duruqda kuwa ugu muhiimsan ee lagu soo saaro axaadiidta can macrifati raawi iyo can macrifati awali lafdin aw kalima min alxadiid waxaan kaloo tambiihina maalin dhoweed jaamic sakiirka ramsiga alsunan alarbaca caynaan qornay soo ma ahayn haa sida sawaabkaana waa raqam arbaca wa ramsiga sunan alarbaca waa raqam arbaca yacni lambarka afara wa dabacaadka qaaraa qaldeenoo labadaba caynay ka dhigeen abu yaclaana caynay ramsiga ka dhigeen sunan alarbacana caynay ka dhigeen laakiin sida sawaabka ah sunan alarbaca waa lambar afar yacni afar arbaca ish ay ka dhigan tahay طريقada سدexaad الطريقة الثالثة استخراaج الحadيiث عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحadيiث طريقada سدexaad waxay ahayd استخراaج الحadيiث xadيiثka oo lasoo saaro lagu soo saaro عan طريق معرفة كلمة garaشhada ama dariiqay waddada garashada kelimad yaqilu dowraanuhaa wareegeedu uu yaryahay macnaa waa kelimad isticmaalkeeda uu yaryahay cala alalsinati carabada uu ku yaryahay isticmaalkeeda min ayi juzin min matni alxadiid juz iyo qeybkee doonto oo xadiidka ka mida ha ahaato yacni lafdi kasta ama juz kasta oo xadiidka ka mida midka meeshay rabta hawga jirtae waa kelimad mucayano ah oo isticmaalkeedu yaryahay cala alalsina kelimadaas ayay ku tartiibinayaan oo lagu soo saarayaa xadiidka dariiqadan waa dariiqada saddexaad waana dariiqa isticmaalkeedu yaryahay in la isticmaalo dariiqa aada ay u yartaha wa sababta isticmaalkeedu u yaryahana waa sucuubo iyo adeeg ku jira dariiqan xoogaa nooc adeegaha ku jira in wax lagu raadiyo maxaa yeele marka hore waa inaad ogaato kelimadan isticmaalkeeda inuu yaryahay haaniyanna waxa waaye waxay u isticmaaleen ama ay ku jamciyeen sida kutubu luqa loo adeegsado si la mida ayagoo markaa ishtiqaaqaat lkalimaad iyo waxyaabaha isticmaalaya waa u tegaynaa dariiqadan waxaa loo kaashadaa kitaab la yidhaahdo almucjam almufahras lialfaadi alxadiidi الnabawi almucjam المفhرس لألفاظ الحdيiث النbwي لجamاعة min الmstشhriقiin koox mustashriqiin aha iskale kitaabkan الmعjم الmfhرس لأlفاaظ الxadيiث النbwي kitaabkana wuxuu jamciyey وqad xawىa تسcة تسcة مصاadر min kutub الsuنة وqad xawىa wuxuu koobay تiscaةa مaصاadر min kutub الsuنة sagaalkaas masdar waxa waay alkutub الستة وموطأ malik وmusند أحmed wa musnad addarami wuxuuna ka kooban yahay sagaal mujalad toddoba mujalad waa toddoba mujalladoo waaweyn kitaabkan almucjam mufahras lialfaadi alxadiid الnabowi waa toddoba mujalladoo waaweyn wuxuu sheegayaa marka waa atraafta yani axaadiidta ku jirta kutubtaas kutubu sita muwaطa malik musnad axmed musnad darami meeqay isku noqonayaan lixdii markii saddex loo geeyo waa sagaal sagaalkaas kitaab axaadiidta ku jirta ayuu ku jamciyey dhammaantood ma ahan macnaha asagoo istilaaxa isticmaalaya ayagoo istilaaxa isticmaalaya waxay u ramsinayaan sida macruufka rumuusti aan soo marnay kuwa la mid ah bukhaari oo kale waxay u ramsinayaan khaa muslim waa miim abu daawud daal bay u ramsinayaan atirmidi waa taa nasaa-i waa nuun ibnu maajah ibnu maajah qaaf in loo ramsiyo waa sheegnay culimmadu in badan ay u ramsiyaan fi ljaamici sagiir lisiyuuti ha uu u ramsinayay qoladan ayagu jah ayay u ramsinayaan jimiya ha isla socda ibnu maajah qeybta dambey ka qabteen muwaa malik waxay u ramsiyeen ta musnad axmed waxay u ramsiyeen xam xa iyo miim musnad addarami waxay u ramsiyeen d d waa daal iyo yaa rumuustaasay marka u sameeyeen markay tilmaamayaan xadiidka cidda soo saartay sidee marka kugu tilmaamay masalan markay khaa yidhaahdaan ama ay miim yidhaahdaan sidey kugu celinayaan bukhaari ama muslim ama kutubtaasi waxay samaynayaan markii laga reebay saddex kitaab musnad axmed iyo saxiix muslim iyo muwata malik markii laga reebo inta kale waxay samaynayaan b kitaabka magaciisa sheegayaan kitaabka magaciisa kitaabka lama jeedno saxiix albukhaari maxaa laga wadaa kitaabka mowduucaas kitaabka ku saabsan macnaa kitaabu salaa kitaabu zakaa kitaabka magaciisay sheegayaan kadibna waxay sheegayaan raqmulbaab baabka raqamkiisa intaasi kaga kaaftoomay ay uga harayaan tusaale ahaan xadiid alcilmu fariidat calaa kulli muslim cilmigu waa fariida calaa kulli muslim waxay yidhahdeen khaa maxay ula jeedaan bukhaari waxay qoreen cilm alcilmi ma aha cilm oo aan alla socon cayn iyo laam yo miin maxay ula jeedaan kitaab اlcilmi waa ismu اlkitaab cilmi markay yidhaahdeen waxay ku xijiyeen raqam ثalaaثa raqamka saddexaad raqamkaasi muxuu ku tacalluqaa baabka ku tacalluqaa macnaha waa kitaabu اlcilmi albaab الثaalث waa kitaabu lcilmi albaab athaalith dariiqadaasay marka kugu tilmaamayaan markii laga reebo saddex kitaab saddexda lasoo reebay muslim muwata malik iyo musnad axmed saxiixu muslim iyo muwata malik ayagu waxay u isticmaalayaan xadiidka raqamkiisa inay sheegaan xadiidka hadduu ku jira fi saxiix muslim raqamkiisay sheegayaan waxay leeyihin miim kadibna raqm alxadiid muwaطa malik waxay leeyihiin ta kadib waxay sheegayaan raqm اlxadiid musnad axmed raximah اllah waxay ishaarayaan juska iyo safxada ayay sheegayaan lambarka juska iyo lambarka safxada juska macnaa waa mujaladka xadiidka uu ku jiro markay yidhaahdaan xam laba lambaray sheegaya lamar wuxuu ku saabsan yahay juska midna wuxuu ku saabsan yahay safxada maxaa lagu kala garanayaa lambarka juska ku saabsan far waaweynay ku qoreen lambarka safxada ku saabsanna far yaryaray ku qoreen farta weyn waa juska maalan aljuzu raabic hadduu yahay lambarka lambar afaraad ah way weyneynayaan qoraalkiisa safxada markay sheegayaan farta qoraalka safxada way yaraynayaan marka qoraalka weynna waa juska qoraalka yarna waa safxada musnad axmeda qaabkaas ayay ugu celinayaan xadiidka idan saddex dariiqay u isticmaaleen soo maahan kutubtaasi markay u celinayaan dariiqo waxaa waaye qeybta hore oo ah inay sheegaan ismulkitaab iyo raqmulbaab dariiqana waa mid ay kula dhaqmeen muslim iyo muwata malik oo ah raqmu lxadiid in la sheego dariiqana waa dariiqaday kula dhaqmeen musnad axmed oo raqmu ljus-i iyo raqmu safxa ah saddexdaas dariiq ayay ugu celiyeen kutubtii sagaalka ahaa ay axaadiidtooda yani ku jamciyeen kitaabkaas ayaga sidee u tartiibinayaan sidee xadiidka looga soo qaadanaa kitaabkooda saa maalin dhaweedna su-aalaha ku sheegayn laba marxaladoodaa jirta mar walba soo maa marxaladda koowaad waa maxay kitaabkoo loo tago oo dul istaagto marka koowaad marxalada labaad mar kitaabku kuu celiyo saad uga soo heli lahayd xadiidka laba marxalad waa hadda marxaladaan ka hadlaynay waa tii dambe taan ka hadlayna waa midda dambe oo ah kutubtaas markay noo celinayaan siday noogu celinayaan marxaladan hadda aan rabno inaan ka hadalno waxaa waaye sean aan ayaga ugu tegaynaa xadiidka kitaabkoodaan almucjam almufahara sideen ugu dul istaagaynaa xadiidka aan doonayno dariiqadooda waa adag tahay sidaana dariiqo u ah marka koowaad yuuridu alficl almaadi almujarad wuxuu soo aroorinayaa ficilka maadiga ah ee mujaradka ah almujarad macnaha can ziyaada ficil maadi oo wax ziyaadaa aan la socono mujarada ayay soo aroorinayaan uma alficl mudaaric mujarad ficilka mudaaric mujarad mujarad ayay haddana soo aroorinayaan uma alamr almujarad uma alficl almaadi almasiid uma alficl almudaaric almasiid uma ficl amr almasiid uma yadkuru alasmaa kadib waxay u gudbayaan magacyada markay afcaal ka baxaan ayay waxay u gudbayaan asmaa intaasoo dhan markay samaynayaanna waxaa shardi ah kelimadda aada ku raadinayso oo ficilka maadiya ama ficilka mudaarica ama ficilka amar ah waa inay tahay kelimad yaqilu dowraanuha isticmaalkeedu waa inuu yarya jaa oo kale kuu keeni maayaan jaa isticmaalkeedaa badan xadiidkaad fiirine waxaad ka raadinaysaa kelima isticmaalkeedu yaryahay marka xadiidka fiiriso waxaad ka raadinaya kelimad isticmaalkeedu yaryahay kelimadaasa waxaa fiirinaya ma ficil maadiyo mujarada mase waa ficil maadiyo masiida mase waa ficil mudaarico mujarada ficil mudaarico masiida kadib ma isima halkaasaa ka raacaysaa markaa waxaa soo taxqiiqasata kadib aad ka raadinaysa oo xadiid ku baaraysa saan hadalka ku bilownaba dariiqadan waa dariiqa isticmaalkeedu yaryahay awalan waxay u baahan tahay qofka inuu ilmaam iyo aqoon fiican u leeyahay luqada maxaa yeeley masiid iyo iyo mujarad waa inuu kala fahmaayo kala yaqaan asmaa iyo afcaal waa inay u kala soocan tahay kelimaadka isticmaalkooda yaryahay iyo kuwuu badan yihiin waa inuu kala yaqaan markaasuu wax ku raadsan karaa laakiin qof aan waxaas kale aqoonin xaguu ka bilaabaya meeluu kitaabkan ka gala ma lahan majaal ugama furna kitaabkaana nooma yaallaan u malaynaa maktabadda wax ku arka ma jiraan nooma yaallaan u malaynaa almucjam almufaharat lialfaad alxadiid nimankaas mustashriqiinta ahaana jamciyeen in allaha la yansuru hada ddiin birajuli alfaajir waa gaalo laakiin haddana waa ka waxbay noo sahleen waa qaadanayna waxay noo sahleen ayadoo abaal iyo shukri midna looga hayn ilan khayr maysan raadinaynin khayr doon maysan ahayn waxay raadayeen cillay baarayeen waxay baarayeen diinka meelay ka tacniyaan ilaaha u addoomiyey subxaana wa tacaala inay u adeegaan axaadiidta walidaalika cinwaan waxay uga dhigeen almucjam almufahras lilxadiidi annabowi meesha ictiraaf nebinimaa ku jirta soo maa waxay isleeyihin muslimiintu akhrisan maayaan haddaadan hadde u muujinina inaad nebigooda ictiraafsan tihiin calayhi salaatu wasalaam laakiin maca daalika dacni iyo duridna waa raadinayaan calaa kulli xaal kitaabkaasi inta badan waxaa looga kaaftoomay zamanadan dambe kutub duruqdii aan soo marnay duruqda aan soo marnaa looga kaaftoomay atraaf alxadiid in wax lagu raadsado ama ismu saxaabi lagu raadsado iyo duruqda kale ee noo imaanaysa dariiqa afaraad adariiqatu raabica istikhraaju alxadiid can dariiqi macrifati mawduuci alxadiid istikraaj اlxadiid can طariiqi macrifati mowduuci اlxadiid waa in xadiidka lasoo saaro ayadoo markaa loo marayo wadada ah garashada mowduuca xadiidka mowduuc xadiid waxaa loola jeedaa baabka xadiid ku saabsan yahay almowduuc waa albaab ama alkitaab sida alxaj alsiyaam aلzakaa waa mawaadiic waaye dariiqadan waa dariiqo ku saabsan qofka inuu garanayo mowduuca xadiidka uu ku saabsan yahay waxay yidhaahdeen culimmada qaar ka mid ah hadalkan macnihiisu waxa weeye qofku waa inuu yahay qof dhadhan leh oo cilmiga dhadhaminayo mawaadicda dhadhansan kara oo xadiidka hadduu akhriyo fahmi kara xadiidkan mowduuca iyo baabka uu ku tacalluqu ku saabsan yahay dowq cilmiya waa inuu leeyahay qofkaa dowqa cilmigaa leh waxay yidhahdeen waxaa u sahlan inuu xadiidka mowduuciisa si fiican ugu fiirsado kadibna uu ka raadiyo kitaabka ama mowduuca xadiidka uu ku saabsan yahay axaadiista ka hadlaysa mowduucan ama qismigan kutubta loo kaashado waa kutubta loo tartiibiyey cala alabwaab waa alkutub almurataba cala alabwaab alfiqhiya waa kutubta loo tartiibiyey abwaabta sida kutubu sita muwaطa malik mustadrak alxaakim iyo kutubta la midka ah waxay u tartiibsan yihiin cala alabwaab waxay ka bilaabayaan min kitaabi طahaara ilaa aakhir اlkutub waana kala waasicsan yihiin mawaadicday ka hadlayaanna way kala ballaaran yihiin laakiin waxay wadaagaan inay kutubtooda ku tartiibiyeen cala alabwaab walmawaadiic inay ku tartiibiyeen kutubta noocaan oo kale ah ayaa dariiqadan loo kaashadaa maalan xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay xaj xaj ayuu ku saabsan yahay saxiixulbukhaarina waa ku jiraa xagee ka raadinaysaa fii kitaabi alxaja ka raadinaya soom buu ku saabsan yahay wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim waxaa ka raadinaya fii kitaabi asiyaam zakau ku saabsan yahay wuxuu ku jiraa fii sunani tirmidi waxaa ka fiirinaya fii kitaabi zakaa saasaa ku raadinaya markaa kitaab ku raadiso ayaa haddana waxaa kasii raadinaysaa haddaad awoodi karto baab uu ku saabsan yahay maalan fahaarista waxaan soo marnay inay jiraan fahaaris kitaab walba qaaliban la socda oo alkutub walabwaab ay ku qoran yihiin maalan wuxuu ku leeyahay kitaabu zakaa kadib abwaabta zakada ayuu sheegayaa marka abwaabtaas fiiriso haddii xadiidka mowduucuu ka hadlaya aada si fiican ugu fiirsato waxaa laga yaabaa baabka oo xadiidkan ku saabsan yahay inaad fahmi karto xadiidkan baabka ku saabsan yahay inaad fahmi karto baabkaas uu ku saabsan yahay xadiidka ayaad si gooni uga fiirina maalan xadiidka hadduu yahay xadiid ka hadlaya mawaaqiida fi lxaj almawaaqiit fi lxaji oo maalan yuhilu ahlu lmadiinati min di lxulayfa wa min ahli kada min juxfa si xadiid ibni cumar iyo xadiid ibni cabaas iyo xadiidka la midka ah waxaad ka fiirinaya kitaabu lxaj baabu lmawaaqiit saasay leeyihin soo maha markaa aragto baabulmawaaqiit maxaad fahmaysaa xadiidkan mowduucan ku saabsan fi lgaalib inaan laga weyneynin baabulmawaaqiit waxaa tegay baabulmawaaqiit axaadiidtan waa ugu tegaysaa dariiqadan marka waa dariiqo loo kaashado kutubu sinta iyo kutubta la midka dariiqadanna waa dariiqa hadda laftirkeedu inta badan dadka dalabatul cilmiga ay isticmaalaan hadda la isticmaalaha wax lagu raadsadaa laakiin waxay yidhahdeen wax raadiskeedu laftirkeedu waxaa ka sahlan haddii qofka uu heli karo duruqdii horeen soo marna sida maalan in magaca saxaabiga lagu raadiya hadduu muqil yahay hadduusan muqilla ahayn saxaabiga muktir ya taabiciga in looga sii dhaadhaco dariiqadii uu isticmaalayay saaxibu tuxfat alashraaf wadooyinkaas in la raaco almizi raximah llah dariiqadaasi inuu qofku raaco ayaa ka sahlan sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen haddii xadiidka uu xaj ku saabsan yahay kitaabulxajna aad tagto kitaabulxaj waxay yidhahan mararka qaar waa ballaaran yahay waxaa laga yaabaa kitaabka aada dul joogto ee kitaabulxaj ku dhex yaallo in axaadiidta xajka ku saabsan uu keenayo ay yihiin axaadiid fara badan intaad ka dhex fiirinayso ka dhex raadinayso waxay yidhahdeen waqtiyaa ku jira waxaa laga yaabaa qofka xoogaa inuu waqti ka qaadato laakiin maalan hadda hadduu yahay kitaabkan saxiixulbukhaari oo kale ee kitaabulxaj aada dul tagto waqtiba ha qaate waqti aada usii ballaaran maaha waqti aada usii ballaaran maaha laakiin fiirfiirin waxoogaa kaaga baahanaya ayaga waxay ka wadaan markii darafulxadiid aad haysataa ka sahlan darafulxadiid lambaraa lagu sheegay lambarkaad dul tegaysaa xadiidkaad dul joogtaa laakiin dariiqadan xoogaa nadar iyo rogrogid iyo warqado la kala rogaya xoogaa u baahantaa calaa kullin dariiqadan waa dariiqo macruufa waxba lagu dheeraan maayo dariiqo macruufa oo la isticmaalo way kutubtaasi kutub sita ay ka mid yihiin iyo wixii la noocan waa loo isticmaala iyo kitaab walba oo murataba cala alabwaab kitaab walba oo loo tartiibiye cala alabwaab waa dariiqo loo isticmaalo laga fiirin karo kutubta abwaabta u tartiibsan ayaa ayaga laftirkoodu waxay kale yihiin kutub diinka dhammaantii ka hadlaya oo maalan abwaab fiqiya iyo kuwa caqadiya iyo kuwa akhlaaqiya aadaaba intaba jamcinaya waa kitaab shaamila sida bukhaariga kutubta la midka kutubna waa kutub ku gaar ah cala alabwaab alfiqhiya oo aan fiqiga ka dhex baxaynin qismiga saddexaad waxaa waaye ktu kutub loo cayimay mowduuc min almawaadiic alfiqhiya maalan kitaabkan dhammaantiiba wuxuu ku saabsan yahay alxaj axaadiid alxajaa lagu jamciyey mowduuc khaasa waaya soo maha waa hal baab kitaabu zakaha lagu jamciyey kitaabkan dhammaantii wuxuu ka hadlayaa azakaa axaadiidu zakaa baa lagu jamciyey kitaab kale waxaa lagu jamciyey axaadiidu siyaam kitaab kale waxaa lagu jamciyey axaadiidu salaa waa mawaadiic khaasa waa qismiga saddexaad ee kutubta loo tartiibiyey cala alabwaab alfiqiya markii axaadiidu siyaam maalan uu qofku imaamkan jamciyo fii kitaabin waaxid sowmka wuxuu ka hadlayaa ama axaadiidaas uu u samaynayaa abwaab saddexda noocee marka kutubtaas saddexduba waxay u tartiibsan yihiin cala alabwaab saddexduba isku dariiqaana uga raadinaysaa xadiidka isku dariiqa xadiidka uga raadinaysa dariiqadaasi marka waa dariiqo macruufa dariiqada shanaad waana aakhiru turuqi istikhraaj alxadiid dariiqan waa dariiqa ugu dambeeyey shantii dariiq waa istikhraaju alxadiid can dariiqi الnadari fi xaali اlxadiidi matna wa sanada istikhraaju alxadiid can طariiqi الnadari fi xaali اlxadiid matna wa sanada waa xadiidka in la soo saaro ayadoo markaa loo marayo dariiqa ah annadar fii xaali اlxadiid in la fiiriyo lagu fakiro xaaladda xadiidka matnan wa sanadan xadiidka matnigiisa iyo sanadkiisa fiirmada la fiirinayo ayadoo loo marayo dariiqadan qofka w baaxidka waxaa laga rabaa inuu xadiidka si fiican ugu fiirsado matnigiisa iyo inuu si fiican ugu fiirsado sanadkiisa mar matniga wuxuu ka helay ayuu ku dhaqmayaa oo dariiqaasu u raacaya marna sanadka xaalkiisa u raacaya labada dariiqba waa jirtaa dariiqada koowaad maalan oo xagga matniga ah dariiqada koowaad oo dhanka matniga markuu si fiican ugu fiirsanayo maalan xadiidka matnigiisa ayaa waxaa uga soo daahiray calaamaat ulwadci daharat lahu fi lxadiidi calaamaat lwadci xadiidka waxaa uga soo muuqday calaamaat lwadci calaamaadka xadiidka inuu mowduuc yahay tusinaya midla rakaakat اlalfaad xadiidka alfaadiis oo rakaaka ay ku jirto aw fasaadi macnaah ama macnaha xadiidkaoo faasida aw mukhaalafatihi lisariixi اlqur'aan ama xadiidka inuu khilaafsan yahay qur'aanka sariixa qur'aanka oo adilada qur'aanka inuu si toosa u khilaafayo aw ilmubaalagati fi hawaabi alcadiim cala alcamali alxaqiir ama wuxuu ku xeel dheeraanayaa xadiidkaasi abaalmar weyn oo lagu abaalmarinayo qofka cala alcamali alxaqiir camal liita camal aan camal weyn ahayn ayaa waxaa laga ratibaya hawaab fara badan oo aada u weyn oo xadiidkaasi ka ratibaya calaamaadka wadciga lagu garto inuu xadiidka mowduuc yahay lagu gartay ka mid tahay aw itahwiil shadiid ama waciid daran calaa ficli maa laa yastaxiqu dalika alwaciid waciid shadiida ayaa waxa uu laga ratibayaa calaa ficli maa laa yastaxiqu dalika alwaciid waxaan waciidkaas mudnayn samayntiisa waciidkaas shadiidka camalaan mudnayn ayaa waxaa la leeyahay camalkaasi waxaa ka dhalanaya waciidkaas daranaa ka dhalanaya markaasi qofku muxuu ku tadaburay ya matniga xadiidka ku tadaburay matniga xadiidkaasi waxaa uga muuqda markuu si fiican ugu fiirsado xadiidka inuu mowduuc yahay alfaaddiisa wuxuu ka gartay in rakaaka adag ay ku jirto wuxuuna rabaa inuu hubiyo muxuu isticmaalayaa xaguu ka fiirinayaa kutub lmowduucaat kutubta ka hadlaysa axaadiidu lmowduuca ayuu aadayaa sida kitaabka ibn اljawزi raximah اllah alaxaadiiث اlmawduuca almawduucaat kitaabka la yidhaha almawduucaat ou iska leeyahay ibn اljawزi raximah اllah iyo kutub kale badanoo culamadu ay ka alifeen fi lmawduucaat calaa kulli mawduuca ku saabsan almawduucaat axaadiian kutubta lagu jamciyey ayuu xadiidkaa ka baaraya maxaa yeele matnigiisa waxaa uga muuqday inuu xadiidka mawduuc yahay waxaa kaloo xadiidka matnigiisa uga muuqanaya inuu yahay maalan xadiidka xadiidu qudsi waa xadiidun qudsi markuu xadiidka matnigiisa fiiriyo waa xadiid nabiga sala allahu alay wasalam uu ka warinayo can rabbihi alaxaadiid alqudsiya waa la yaqaan soo maa wuxuu ka fiirinayaa kutubta lagu jamciyey fi alaxaadiid alqudsiya waxaa jira kutuba laga qoray alaxaadiid alqudsiya sida kitaabka la yidhaahdo alitxaafaat asaniya bilaxaadiid alqudsiya alitxaafaat asaniya bilaxaadiidi alqudsiya lishaykh cabdira'uuf almanaawi wa kitaab almaqaasid الsaniya cabdira'uuf almanaawi ayaa iskale midka hore alitxaafaat الsaniya biاlaxaadiiث اlqudsiya wa kitaab almaqaasid الsaniya fi اlaxaadiiث اlilaahiya almaqaasid الsaniya fi اlaxaadiiث اlilaahiya liabi اlqasim اlmaqdasi kutubta noocaas oo kale ah ee laga alifay fi axaadiid اlqudsiya ayaa xadiid qudsi ka raadinaysa hadduu yahay xadiidku xadiid qudsi kutubta laga alifay fi axaadiid qudsiyaa ka fiirinaysa marka wadciga aada dareemayso iyo marka xadiidka inuu yahay xadiid qudsi aada dareemaysa intaba maxaad fiirisay matniga miyaa fiirisay mase sanadka matnigaa fiirisay matnigaa xaaladaasi ka aragtay markaasaa kutubta xaaladaas lagu khasisaa ka raadinaysaa waayahay haddii sanadka wax laga arko xaaladda labaad waxa waaye ida kaana fi sanadi latiifatan min min lataa'ifi اlisnaad ida kaana fi sanadi latiifatu min lataa'ifi اlisnaad haddii sanadka ay ku jirto faa-ida isnaadiya oo sow fawaa'idda sanadka ka mid ah sida inuu xadiidku yahay musalsal misla an yakuuna musalsalan xadiidka inuu yahay musalsal musalsalkaasi ha noqdo mid ficliya ama ha noqdo mid qowliya xadiidka waa musalsal xadiidkan musalsalka ah xaggee ugu noqonaysaa markaad rabto inaad hesho kutubta laga alifay fi alaxaadiid almusalsala sida kitaabka la yidhaahdo almusalsalaat alkubraa almusalsalaat alkubraa lilimaam الsuyuuطi raximah اllah ama sanadka waxa markaad fiiriso ayaad waxaa ogaatay xadiidka inuu yahay xadiid mutawaatira xadiidka waxaad ogaatay inuu yahay xadiid mutawaatira markaana wuxuu u noqonayaa kutubta laga alifay fi alaxaadiid almutawaatira فإنه يرجع إلى الكتب المؤلفة في, المتو... في الأحاديث المتواترة سدا كتاب اللي يراهده الفوائد المتكاثرة مثل كتاب الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة أو يكون في السند راو ضعيف ama sanadka waxaa ku jira raawi daciifa raawi daciifa ayaa xadiidka sanadkiisa ku jira fainahu yarjicu fi dalika ila alkutubi almu'alafati fi ducafaa wuxuu u noqonayaa kutubta laga alifay fi ducafaa sida adducafaa lilcuqayli الميزان للذهبي الكامل في الضعفاء لابن عدي الكامل في الضعفاء لابن عدي لابن عدي الكامل في الضعفاء لابن عدي wuxuu ku fiican yahay markuu raawiga u tarjameeyo wuxuu daba dhigayaa jamaaco ka mida axaadiidta uu raawigaa wariyey wuxuu leeyay xadiidkan raa- xadiidka raawigan xadiidkaasoo wariyey xadiidkaasoo wariyey xadiidkaasoo da wariyey markuu xadiidka raawiga uu leeyahay waa hiqa ama waa lagu kalsoon yahay xadiidkiisa wuxuu leeyahay axaadiidtiisa laa tukhaalifu axaadiid ahiqaat tusaalooyin axaadiistiisa uu keenaya markaasuu leeyahy axaadiidtiisa ma khilaafayso axaadiidta hiqaatka ninkan markuu daciifinayana wuxuu leeyahy ninkan waa daciif fa ina axaadiidahu tukhaalifu axaadiid ahiqaat amsile iyo tusaalooyin axaadiid uu keenaya raawigan daciifka ahee xadiidkan ku jira markaa rabta inaad n xadiidka aada dul tagto iyadoo laga hadlayo raawiga tarjamadiisaa raadine raawiga tarjamadiisa waxaa laga yaabaa inaad ka ha inaad ku aragto ayadoo xadiidkan lasoo qaadayo oo laleeyahay raawigan xadiidkaas soo wariyey siqaadkuuna ku khilaafay ama waa lagu daciifiyey ama waa nakaaraa ku jirto asaa la tafaruday iyo wixii la mid a ibnu cadiy aada u daneeya arrinkaa marka fi lkaamil waxaana in badan ka soo qaatay ibnu cadiy alimaamu dahabi fi lmiisaan dahabi inta badan kitaabkiisa horta almiisaan ugama hadlo hiqaat almiisaan lidahabi wuxuu gaar ugu saabsan yahay raggama la jarxiyey uu ku saabsan yahay laakiin mararka qaar wuxuu sheegaa rag a'imo ah ayuu ku sheegaya oo u tarjumaynayaa fi lmiisaan sababta maxay tahay kitaabkuba kuma saabsana hiqaado dacafaa loogu talagalay iyo ragga wadaaciinta iyo kadaabiin sababta waxa waaye imaamkan uu ku sheegayo fi lmiisaan dadaa jarxiyeen waa la jarxiyo wuxuu rabaa jarxiga la jarxiyo inuu ka difaaco ou yidhahdo waxba kama jirto waxa lagu sheegay min hada albaab uu u sheegayaa ee ma aha inuu daciif ka aaminsan yahay ama uu ku darayo dacafada waxaa ka mid a ragga uu sheegay hishaam ibnu curwa waa uu ku sheegay fi lmiisaan hishaam ibnu curwa waa taqaanaa waa min rijaali saxiixeyn uu ka mid yahay laakiin muxuu u sheegay imaam a'imadii ka mid ahaa duro wax ka sheegay dahabi raximahullah waa difaacaya wuxuuna leeyahay ninkaa wax ka sheegay ma asiibin waa qaldamay ragga ruwaadda marka ee lagu qaldamay wax ka sheegooda iyo jarxintooda waa sheegayaa asigoo raba inuu tambiihiyo in lagu qaldamay waa ilaa asalka kitaabka muxuu ku saabsan yahay ragga ducafada ah iyo matruukiinta kadaabiinta kuwaasuu ku saabsan yahay inuu u tarjameeyo markuu raawiga marka tarjamadiisa soo qaado ayuu wuxuu leeyahay wa min manaakiirihi maalan hadduu yahay daciif ama kadaab wuxuu leeyahy wa min manaakiirihi axaadiidta munkaraadka ah wariye waxaa ka mid a xadiid kada wa kada meeshaasoo kale waxaa laga yaaba inaad ka inaad ka hesho xadiidkii aad raadinaysa marka raawigaa dultagta waxaa laga yaaba xadiidkii aad raadinaysay in m dahabi uu sheego ama ibnu cadiy uu sheego ama cuqayli uu sheego calaa kulli xaal meelahaasna waxay ka mid tahay meelaha xadiidka laga fiirinayo duruqdan marka dariiqan u dambeeya laftirkiisu dariiq aada loo isticmaala ma aha maxaa yeeley dariiqan baktiya nasiib waayo inaad heshana waa laga yaabaa xadiidkaasi inaadan helina waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay raawiga u tarjameeyaan laakiin wax axaadiidtiisa aydan aysan soo qaadin wax xadiiduu leey inaysan sheegin laakiin baxdiga wejiye badanoo weji walba inaad ku daydaa la rabaa saad wax ugu heli lahayd dariiqa koowaad midka labaad midka saddexaad midka afaraad midka shanaad waddo kastood wax ku heli karto waa inaad marto waddadu ha adkaato ama ha sahlanaato tan sahlan haddaad ku hesho waa khayr haddaad ku weysana waa inaad waddooyinka kale ku daydo ood ku baarto shantaa dariiq waa duruuqda axaadiidta lagu takhriijiyo waxaa noo dhiman oo axaadiid ku saabsan kutubta ka hadlaysa ama takhriijinaysa alaxaadiid alfikhiya waana muhiim in kutubtaasi wax laga ogaado fiqhiga asaluu leeyahay asalkiisu waa maxay waa alkitaab wasunna kitaabka asiga uma baahna in la yihahdo ma saxiixayo ma daciifayo uma baahna waa kalaam ullah musxafkaasuu ku yaallaa sida aayadda loogala soo bixi lahaana horaan usoo marnay asiga xagga iska dhe qur-aanka axaadiidta waxay iskugu jiraan axaadiid saxiixa iyo kuwa daciifa iyo kuwa xasana intaba axaadiidta ku soo aroortay fi lfiqhi ee asalka u ah masaa-isha fiqhiga qofka daalibicilmiga waxaa laga maarmaana mas'alo walba oo fiqhiya oo min alaxkaam alfiqhiya ka mida inuu ogaado maxay cuskan tahay markuu mas'alada ogaado inay xadiid cuskan tahay waa inuu haddana hubiyo xadiidka ma sugan yahay mase ma sugnaa axaadiidta noocaas oo kale ah culammadu kutubay ku takhriijiyeen u gaar yeeleen sida kitaabka nasburaaya uu leeyahay zaylaci raximah اllah wuxuu takhriijinayaa kitaab la yidhaha alhidaaya axaadiistiisuu takhriijinaya waa fi lmadhab اlxanafi alhidaaya waa min kutub اlaxnaaf axaadiistiisuu takhriijinaya azaylaci wuxuu u bixiyey nasburaaya xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo talkhiis اlxabiir atalkhiis اlxabiir waxaa iska leh liaxaadiid raafic اlkabiir asigana wuxuu takhriijinayaa axaadiid araafic alkabiir araafici fi lkabiir kitaabkiisa alkabiir axaadiista ku takhriijiyey yani axaadiista uu ku sheegay fiqhiga ah ayuu takhriijinayaa waxayna yidhahaan culimmadu kitaabkaas atalkhiis alxabiir wuxuu ka mid yahay kutubta ugu jamcinta badan axaadiista axkaamta kitaabka lagu takhriijiyey axaadiista axkaamta kuwa ugu badan waa kitaabka atalkhiis alxabiir xaafid bin xajar uu leeyahay asagan axaadiisu takhriijiyey waa ku waxay ku saabsan yihiin ama asalka kitaabka axaadiistiisa la takhriijinaya waa fi lmadhab ashaafici kitaabka saddexaad waa manaaru sabiil manaar asabiil manaaru sabiil waa kitaab ku saabsan fi lmadhab alxambali waxaana takhriijiyey imaamu alalbani raximah اllah في kitaabihi irwاء الغalيil في تkriiجi أxaadiiثi manaar الsabiil irwاء الغalيil wuxuu تkriij u yahay أxaadiiث manaar الsabiil kutubtan marka ayagu waxay u tartiibsan yihiin sida nasburaaya talkhiiص الxabiir sida kutubtii asalka ahayd u tartiibsan yihiin kutubta asalka u ahayd kutub fiqhiga soo maahayn fiqhigu طahaaro ka bilowdaa ilaa aakhirka laga tago sidaas ay kutubtaas u tartiibsanaayeen ayay u tartiibinayaan maala kitaabu salaa axaadiidta salaada ku saabsan ayuu xadiid xadiid usoo qaadanaya ee kitaabkaas lagu sheegay kadib wuxuu ka hadlayaa axaadiistaas iyo xukunkooda ma daciifa xadiidku mase waa saxiix ma xasana ma mursalba calaa kulli xaal qaybihii takhriijka xadiidka takhriijkan aan hadda sheegayno kutubu takhriij leenahana waa tacriifkii atakhriij ee xaqiiqiga ahay oo ahaa macrifatu xaali raawi walmarwi ilaa aakhirihi tacriifka saas ahaa tacriifkaasi kutubtuu ku dhaboobayo kutubtaasi waa muhiim inaadan moogaanin markaad fiqhiga danaynayso si aad u ogaato axaadiidta aad cuskanayso inay sugan yihiin iyo inaysan sugnayn si aad u hubiso axaadiidta aad fiqhiga u daliishanayso inay yihiin axaadiid saxiixa ama axaadiid daciifa inay yihiin kutubtaasi waa maraajicda meelaha loola noqonayo markii fiqhiga usuushiisa la baarayo iyo axaadiidta fiqhiga uu ku saabsan yahi u ku tacalluqo intaasi marka waxaan rabaa si khulaasaah oo kooban inaan uga baxno maa la yatacallaqu biistikhraaج اlxadiid saa horena u sheegnay waqtigeenu waa kooban yahay mowducaana darsiga lahay marka waa inaan soo kokoobno mawaadiicda aan ka hadlayno waxaa noo dhiman funuunti kale ee ee cilmiga hadday noqoto markii tafsiir la baarayo ama fiqhi la baarayo ama luqa la baarayo duruusta soo socotaan in sha allahu tacaala ku qaadan doonaa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين